waa tahay dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan marka hore waad salaamantihiin qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee caasimadda somalilan ayaa waxay nooga warbixiyeen uu diyaargarowga munaasabada ballaaran ee iidul odaxada oo foodayna soo saartay halka sidoo kale aynu warbixinteena aynu kusoo qaadan doono suugaanta ka hadlaysa dhinaca ciidda suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa waxaa si xoogan looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabada ballaadhan ee idulodxada qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsaday suuqyada waaweyn ee waaheen iyo gobanimo oo u warramayay shabakadeenan caalamiga ah ee raadiyo toga herar ayaa waxay si faahfaahsan uga warameen sida shacbiweynuhu ugu diyaargaroobayo munaasabadaasi ballaadhan ee ciidul odaxada oo foodayna soo saartay waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa munaasabadii ciidda munaasabadii ballaadhan ee ciidul odaxada foodayna soo saartay sidee agabka kala duwan halkan aad ku iibin sida uu socdaa siduu dadku diyaar ugu diyaargaroobaya munaasabadaasi aad bay ugu diyaargaroobaya dharku aad cabdisayd maxamed axmed ballaadha marka aad bay dadku ku iibsanayaan waana dee buritole ciidul odaxadii khayr baana somalilan rujeyna ismaaciil axmed yuusuf baa magacayga leed waxaa loogu diyaargaroobayaa si aad iyo aada dee dharkiiyo alaabihii si fiican baa loo iibsanayaa suuquna aad iyo aad buu u socdaa dee waa alxamdulilah waxaan jeclaadoo ka mida ganacsatadii suuqa sidee dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa u socdaa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuq wallahi waa hab waa isdhex gooshoodaya arkaya dee ya agabka kala duwan sidee loo iibsan horta iska horta lagu yacay odiga arkaya dee soomaadka dharkiina ka daran gogolihii fadhiyadii waa la yaabinayniyo maadaama ad suuqa ku jirtaan idinku ayni marka loo eego ciidihii hore iyo ciidan keebaa dhaqdhaqaaqii fiican yaho kor waxaad moodaa in ciidda horkee dhaqdhaqaaq fiican tahay tan waxaa isku soo beegmay waqti iskuullada xilal ku noqoneen dadku ka hawla badnaayeen dee soomaad gana
si fiican baa loo diyaargaroobay aad baa loo diyaargaroobay ciyaalkii iyo dumarkii aad bay suuqa marayaan maryaha iyo kaba aad baa lagu iibinayaa dee waxaan ku aad bay aad baa loo fiican yahay fatadku aad bay faraxsan yihin habluhu habluhu kale way faraxsan yihin ciyaalka kale way faraxsan yihin dumarka la eego wato ciyaalkii wax u iibinayo dee waxaan ku si fiican buu ciisiino dadka wax imika maanta joog wax ka muuqataa joog ciidoo kale la dareemaya bismillahi raxmaan raxiim anuu magacaygu yahay cabdiraxiim faarax jaama kana mid ah ganacsatada suuqan waaheen gaar ahaan dhinacan saldhigga dhexaagtiisa horta ciidulaciidan ciidulaxada aad bay dadku ugu diyaargaroobayaan ciidan horta la midna maaha xagga shaqada haddii la eego tii rabadaantoo kale tan wax la shaqeeya waa saddex shoo keliya tan saddexda shiyada u dambaysa waxaa halka ka salaamaya dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan ugu horey madaxweynaha muuse bixi iyo marwadiisa waxaa halkan ka salaamaya dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta iyo dhammaan inta muuqeyga iyo magacaygaba garanaysa horta dhaqdhaqaaqa suuqa aad buu wanaagsay tanna tii hore la mid maaha sidan horeba kugu sheegay waxa la shaqeyna waa saddex waa saddex cisho ama shanta cishiyada u dambaysa un inkastoo weliba aanu dee xilligan aanu weli ahayna dadku maanta maantoo kale iska soomay maanta sagaaloodka hayta ilaa hadhow laga yaaba ina suuqu xoog usoo kordho weli dadku way soomeen weli dadka badankoodii manayna soo toosin qaar dadku way hordaan qaar dadku way shaqaynayaan wallaahi aad buu wanaagsantay ciidan ciidii hore wallaahi waxay ku dhaantaa suuqoo jawigoo degan oo jawi rooban ay kusoo beegmatay iyo suuqoo aad u wanaagsan wallaahi sida horena aad buu fiican waa dhaantaa ciidii hore haa habeenada hore aad baan habeenada labada habeen u dambeyn maba seexanaba waaguu nugu baryaaba si habeenka ugu dambeeyo kale ilaa salaada subax iyadoo laga baxay kadib meelahaas laga yaaba in rawaanaba maasha allah bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacay ku bilaabay oo naasir maxamed xasan kana shaqeeya dhallinyarada suuqa gobonimo marka waxaa dareenkaygu aad iyo aad ayuu habbi joogaygu degan yahay waad arkaysaa suuqa sida wax looga iibsanayo kolley iibka u diyaargarowga ciiddu aad buu u fiican yahay innagoo maanta ku jirna yoomul cashuura maalintii sagaalaad ee bisha barakaysan soo maalintaa barakaysan sooman insha allah waxaan rajaynaynaa in farxad iyo guur ilahay nagu gaadhsiiyo waxaan ku leeyahay aad iyo aad buu dareenkaygu wanaagsan yahay iyo farxad khayr baanu kuu soo rajaynaya insha allah
adoo ka mid a dadweynaheennii caasimadda somalilan ku dhex ganacsanayey gaar ahaan suuqan gobonimo waxaan jeclaa ciidaba foodina soo saartay isla markaa waa berri bal hadda sidee dadka shacabka weynahin wax u iibsanaya ugu diyaargaroobayaan maasha allah bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacay ku bilaabay oo naasir maxamed xasan kana shaqeeya dhallinyarada suuqa gobonimo marka waxaa dareenkaygu aad iyo aad ayuu habbi joogaygu degan yahay waad arkaysaa suuqa sida wax looga iibsanayo kolley iibka u diyaargarowga ciiddu aad buu u fiican yahay innagoo maanta ku jirna yoomul cashuura maalintii sagaalaad ee bisha barakaysan soo maalintaa barakaysan sooman insha allah waxaan rajaynaynaa in farxad iyo guur ilahay nagu gaadhsiiyo waxaan ku leeyahay aad iyo aad buu dareenkaygu wanaagsan yahay iyo farxad
suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa waxaa si xoogan looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabada ballaadhan ee idulodxada qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsaday suuqyada waaweyn ee waaheen iyo gobanimo oo u warramayay shabakadeenan caalamiga ah ee raadiyo toga herar ayaa waxay si faahfaahsan uga warrameen sida shacbi weynuhu ugu diyaargaroobayo munaasabadaasi ballaaran ee ciidul odaxada oo foodayna soo saartay waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyey oo isku howlay aniga oo ah caydarus cismaan waxaana idigu dhaafayaa heestaasi ka hadlaysa munaasabada ballaaran ee ciidda intaynu warbixintan warbixin la mid aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo isma dhaaf
Alla
afno